أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أma bعd waxaan soo haynay tafsiru suuraة الشhuعراء casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda boqol toddobaatan iyo lixaad ee suuradda ka mid ah qasasulأnbiyaa ayaana soo wadnay iyo dacwat اlanbiyaa ambiyada dacwadooda meeshay ka bilaabi jireen iyo dadka rumeeyo iyo kuwa aan rumaynin meesha ay ku kala dambeynayaan aayatiinkooda marka qisadii nabiyullaahi shucayb ayaa halkan laga gelayaa aayadahan qaala tacaala allah wuxuu yidhi kadaba wuu beeniyey asxaabu laykati kaynta dadkeeda almursaliina rusushii ayay beeniyeen id waqti ayay beeniyeen qaala lahum uu ku yidhi shucaybun shucayb alaa tattaquuna miyaydnan dhowrsanaynin oo aydnan ka dhowrsanaynin macaa sida alle amase miyaydnan cabsanaynin oodan rabbi aydnan ka cabsanaynin innii aniga lakum idinka rasuulun ayaan idin ahay rasuul rasuulka oo amiinun risaalada loo aamino faataqu llaha alla ka cabsada wa atiicuunii ee adeeca wamaa as'alukum idin su-aali maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda min ajrin ay ajran wax ujro ah idinku su-aalan maayo in ajriya ajrigaygu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda korkiisa maaha meel kale ma ahaanin halkan marka allah wuxuu yidhi kadaba asxaabu laykati almursaliin xarafkan waxaa la akhriyey asxaabu laykahna waa la akhriyey layka halkan iyo suuratu saad iyo iyo suuratu lxijriba waxaa kaloo quraada qaar ay akhriyeen xafsa can caasim uu ku jiro riwaayada xafsa iyo qura' kale waxay akhriyeen asxaabu layka oo hamsadii iyaga marka bannaankay keeneen musxafka laakiin wuxuu ugu qoran yahay hamze la-aan wax alif ah kuma taallo asxaabu layka ayb marka al-aykana macnaheedu waxay tahay waa kullu shajarin multafin geeda geeduhu marka ay isdhex galaan geedo kasta oo isku dhex isdhex galo ayaa waxaa la yidhaha al-ayka marka meesha ay geeduhu iska dhex galaanna waa meesha jiqda ah ama kaynta ah marka macnaheedu waa kayn dayb waxaa kaloo aayadda ku jiro id qaala lahum shucaybun ayaa la yidhi aayadihii hore aquuhum aquuhum ayaa la dhahayay halkan marka aquuhum ma lahan id qaala lahum shucaybun un weeyaan ibnu cabaas waxaa laga warinayaa mufasiriinta qaar badanna ay sheegaan waxay yidhaahdaan nabiyullaahi shucayb laba meel ayaa loo diray madyanna waa loo diray meeshaa kaynta ana waa loo diray oo al-ayka marka aykadu meesha yacni kaynta ah dadkii joogay isaga kama dhalanin qabiil ahaan laakiin madyan abtirsi buu la wadaagay oo isaga abtirsigiisii ayaa halkaa gelayay madyan marka marka ay tahay madyan markii lagu sheegayna aquuhumaa la yidhi oo fii suurati huud iyo fii suurati alacraaf wa ilaa madyana akhaahum shucayban aan soo marnay wa arsalnaa ilaa madyana waxaanu u dirnay akhaahum walaalkood baa la yidhi leanna reer madyan walaal waa la ahay oo abtirsi bay wadaageen laakiin qoladan aykada waa qolo kale oo loo diray oo aan tolkiis ama qabiilkiisa aan ahayn marka de haddii walaaltinimoa qabiilna aynan ka dhexaynin mid diinna awalba la ogyahay aynan ka dhexaynin ayaa marka waxaa la yidhi id qaala lahum shucaybun bis baa la yidhi aquuhum lama dhihin ayb labadaas meel baa marka aayadahan ku jiro oo in lagu dul istaago markaa mudan marka alla wuxuu yidhi kadaba way beeniyeen asxaabu alaykati kaynta dadkeedii almursaliina rusushii bay beeniyeen kuwii loo soo diray id waqti ayay beeniyeen qaala lahum uu ku yidhi shucaybun shucayb uu ku dhahay iyaga alaa tattaquuna miyaydnan dhowrsanaynin oo macaa sida alle iyo shirkiga iyo aydnan ka dhowrsanaynin ama cadaabka alle miyaydnan ka gaashaamanaynin oo aad aydnan ku dhowrsanaynin inaad ilaahay adeecdaan oo caabudaan innii aniga lakum idinka waxaan idin ahay rasuulun rasuul rasuulka oo amiinun risaalada loo aaminay ama dhexdiina waxaan ku ahaa mid ammaano u saaxiib ah fattaqu llaha fataquu ka cabsada allaha alla ka dhowrsadoo ka cabsada oo inaad waxidaan ood caabudaan ood adeecdaan uga cabsada wa atiicuunii anigana i adeeca oo waxaa igu adeecdaan waxa aan rabbi xaggiisa idinkala imid wamaa as-alukum idin weydiisan maayo calayhi risaaladan gaarsiinteeda korkeeda min ajrin ay ajran idinku su-aalan maayo in ajriya ajrigaygu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbiga iskale dushiisa maaha meel kale ma ahaanin oo isagan ka sugayaa oo isaga korkiisa u ahaaday ajarka ajarkeyga awf markuu intaa dawaaniyey oo towxiidkii iyo u sheegay ayuu wuxuu gelayaa marka mucaamalada dadka oo ay ku liiteen oo ay dad khayaano badan ayay ahaayeen oo dadka ku khiyaano mucaamalada suuqa marka wuxuu yidhi oofuu oofiya alkeyla beegga oofiya walaa takuunuu ha ahaaninina min almukhsiriina kuwa khasaariya ha ahaaninina yacnii kuwa beegga nuqsaamiyo ha noqonina ayb min almuqs min almukhsiriina annaaqisiina kuwa nuqsaamiyo xuquuqda dadka kuwa nuqsaamiya ha noqonina annaaqisiina lixuquuqi nnaasi bilkeyli walwasni beegga iyo cabirka iyo dadka kuwa xuquuqdooda ka nuqsaamiyo ha ahaaninina wasinuu miisaama bilqistaasi cadaalad ku miisaama cadaaladii day almustaqiimi toosnayd cadaalad yacnii toosan wax ku cabira oo wax ku miisaama keylkiina beeggiina waa la sheegay cabirkiina waa la sheegay labadiiba meeshaas marka waxaa soo gelaysa mucaamalaadka suuqa oo dhan qofku marka hadduu ama miisaan wax ku khiyaano ama hadduu ku khiyaano beegga ama waxa uu iibinayo hadduu dadka ku khiyaano oo waxaan uu gadayo ama uu iibinayo sida uu ku sheegayo si aan ahayn ay yihiin ama yacnii nuqsaamin uu ku sameeyo oo xuquuqdii dadka uu wax ka wato waxyaabahaas oo dhan marka way soo gelayaan mucaamalaadka suuq oo dhan ee dadka lagu khiyaano ama xirfad ha noqoto xirfad shaqad shaqo ha noqoto ama ha noqoto beeggii iyo cabirkii iyo wixii dadka maalkooda ku saabsanaa ama ha noqoto wixii dadka laga iibinayo ceeb iyagoo leh ceebta dadka loo qariyo intaba way soo wada gelayaan nabigana sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yihi man gasha falaysa minaa qofkii nayacni khiyaano annaga nagama mid aha oo qofku maahan inuu marka dadkii uu khiyaano iyaga marka xoolahooduna inuu si dadban ou u cuno ma aha xoolaha dadka waxaa lagu cuni karaa si iyagu ay raalli ku yihiin yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatili ilaa an takuna tijaaratan can taraadin minkum ayaa la raaciyey suuratu nnisaa ayaan kusoo marnay ayb marka alla wuxuu leeyahay oofuu oofiya alkeyla beegga oofiya walaa takuunuu ha ahaaninina min almukhsiriina kuwa nuqsaamiyo ha noqonina oo beegga kuwa nuqsaamiyo ha ahaaninina wasinuu marka beeggaasi ama koombadoo hoos laga yacni garaaco oo marka xoogaa kor loo soo bixiyo ha noqoto ama iyadii oo kala dhimanoo la beego ha noqoto dadkii lagu khiyaano waxay doonta ha ahaato walaa takuunuu ha ahaaninina min almukhsiriina kuwa wax nuqsaamiya ha noqonina wasinuu miisaama bilqistaasi cadaaladku miisaama yacnii miisaan cadaalad ku dhisan marka cadaaladii baa la amray tarjiixii laakiin lama amrin tarjiixu maxaa yeelay waajib maaha tarjiixa marka waxaa la yidhaha qofku markuu miisaan wax saaro xoogaa inuu wax ku daro suubis iyo inuu ku daro oo intay isagu wax raaci lahaayeen dadka inuu isaga saamaxo oo qofka wax cabiraya inuu sidaa yeelo tarjiixaasi marka ama rajaxaadaasi waajib qofka kuma aha intii marka dadkuna waa maal jecel yihiin waxa lagu waajibiyey marka waxay noqotay intii iyaga lagu lahaa marka miisaankiina ha fiicnaado cabirkiina cabir isku jaango-an ha noqdo intii tabartaa ah nacam oo sidaa marka wax ku beeg waay ayb suuratu lmutafifiinna waaba macnahaasay tilmaamaysaa suura halkaasaan ugu tegaynaa qoom dhan baa marka ilaahay ku halaagay khiyaanada suuqa nacam ayb oo qoladani waxaa lagu halaagay waa khiyaanada suuqa nacam marka khiyaanada suuqa inay khatar tahay oo ay qofka halaag ay keeni karto aakhiro inay dembi weyn ay noqon karto nebi dhan ayaa dacwadiisa bacda tawxiid ka bilaabay meeshaas ogowna suuqa mucaamaladiisa oo la wanaajiyaa jannana jannana waa lagu galaa nebiga sala allahu calayhi waali wasalam ninbuu ka sheekeeyey khayr aan samaynin tawxiidka maahane laakiin nin wuxuu ahaa kaana yudaayinu nnaas dadka ayuu wax amaahin jiray oo ganacsade ayuu ahaa dadka uu wax deymiyo ninkii aan wax haysaninna iska dhaafu dhihi jiray kii wax haystana ka suga buu dhihi jiray ama ninka mucsirkaabuu ka sugi jiray haddii uu keeni waayena wuxuu dhihi jiray dadka u shaqeeya iska dhaafa lacala allaha inuu ilaahayna dhaafaa annagana laga yaabaayo saasuu dhihi jiray ninkaa marka riwaayaadku waxay tilmaamayaan wax aan khayr ahayn oo intaa aan ahayn oo tawxiidka u dhaafsiisan ma jirin ilaahay subxaanahu watacaala markii ninkaa uu dhintay qiyaamihii markuu imaanayo wuxuu alla tilmaama nabiga sal ll slam uu ka sheekeeyey in alla uu markaa malaa'igtii uu ku yidhi annaga uga owleysan inaan isaga iska dhaafno isaga dadkii waxa uu kula dhaqmi jiraa alla isaguna uu ku maam ku maamulay innaga uga owleysan inaan iska dhaafno buu yidhi waana loo dembi dhaafay mucaamalada marka suuqa ajarna waa lagu helaayo sidaabaa janno loogu galaa halaag iyo dhibaato kalena way wadataa oo haddii khiyaano iyo wax lamida lagu sameeyo marka waa in aada laysaga ilaaliyo ayb walaa tabkhasu nnaasa walaa tabkhasuu haka nuqsaaminina annaasa dadka ashyaa'ahum waxooda walaa tachow ha fasaadinina fi lardi dhulka korkiisa ha hallayninina mufsidiina xaal aad tihiin kuwii fasaadinayo ayb walaa tabkhasuu haka dhiminina oo haka nuqsaaminina annaasa dadka ashyaa'ahum waxooda haka nuqsaaminina waxooda marka waxay waxaa soo gelaya de maalkooda waxaa soo gelaya kartidooda waxaa soo gelaya cilmigooda waxaa dhan haka nuqsaaminina haddii adiga meel aad taagan tahay aada dadka ku kala xukumayso haddii marka qofku wuxuu yahay waxaan ahayn haddaad ka sheegto oo aada nuqsaamiso oo aad tiraa kani waa jaahil ama aad tiraa midkani waa tuug tuugna ounan ahayn sharafkiisi inaad nuqsaamisa ma la ogola maalkiisi inaad nuqsaamisa may waxa aad dadka ka dhahaysa inaad nuqsaamisa may meeshaanna waxay aada iyadana u haysataa dadka dadka la weydiiyo oo ama markhaati baa nin u keensaday markhaatidan ka waran waa nin culamaa a markaasaa la yidhi war qofkan ka waran haddii marka yacni diin laga akhristo ama yacni meel diin lagu akhrinayo la loo hormariyo ka waran ayaa lagu weydiiyey nacayb idinka dhexeeyaad fiirisay kartidiisa iyo cilmigiisa ma fiirinin nacaybka idinka dhexeeyaad intaad fiirisay ayaad cay iyo yacni nuqsaamin wixiisiibaad ka nuqsaamisay walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum waa soo gelaysaa walidaalika ibnu daqiiq ilciid kitaabkiisa iqtiraaxa wuxuu ku yidhi hadal xikmad leho aada u cajiib badan wuxuu ku yidhi acraadu lmuslimiina dadka muslimiinta cirdigooda iyo sharafkooda xufratun min xufari nnaar waa god godadka naarta ka mid ah waay waqafa calaa shafiirihaa daa'ifataani min annaas godkaa qarkiisa waxaa istaagay laba qolo oo dadka ka mid ah alculamaau waalxukaamu culimada iyo qaaliyaasha qaaliyaalka ninku ninbuu wax ku qabsanayaa markhaati keenso markhaati baa loo keenayaa isagii baa markhaatidii xukumaya orod markhaati ma geshid may markhaati waa gashaa adiga ayuu dhahayaa marka ceeb qofkii wuxuu ku dhajinayaa hadduusa lahayn mar walba daba taagnaanayso oo ninkii markhaatidiisa la celiyey waayo baa la dhahayaa meeshaa marka ninkaa haddii ceebtaas uusa lahayn dembi aada u weyn culimadana sidoo kale waayo iyaguna de waxay u fadhiyaan fatwadii iyo xukunkii kale ee diiniga ahaa hebel ka waran baa la dhahayaa markaasuu hebelkii wuxuunan ahayn buu ku sheegayaa waa fulaan waa kayta wa kayta markaa koox ahaan iyo nacayb kaloo ka dhexeeyo wax ku fiirinaya cadaaladiibuu ka tegayaa hadhow marka isagana waa lagu ciqaabayaa arrintaa iyadaa nacam marka walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum waxayaabaha macnawiyaadka iyo xisiyaadka labada waa isku soo gelayaan maantana meelo badanoo culamo iyo caamaba waa laga meeshaani xoogaa yacni waa laga halaysan yahay ilaa qof de ilaahay dhowro maahani walaa tabkhasuu ha nuqsaaminina annaasa dadka ha ka nuqsaaminina ashyaaahum waxooda walaa tachow ha fasaadinina fi lardi dhulka korkiisana ha hallayninina mufsidiina xaalatiin kuwii hallaynayo mufsidiina marka waa xaalatun tu-akidu caamilahaa ile caamilku waa tachow walaa tachow iyo fasaadku iyona waa isku mid wاtaqu اladii khalaqakum wاljibilaة اlأwaliin markuu wixii laga rabay waajib awjab اlwaajibaat markuu u sheegay shirkigana ka reebay macaasidii tii ay ku jireenna uu ka waaniyey ayuu wuxuu usoo noqonayaa marka iyagiiba u cabsi gelinayaa war rabbiga idin abuuray ka baqa waa kelmad aada u weyn marka nacam rabbigii adiga ku khalqaye ku abuuray ka cabso markaasuu wuxuu yidhi wاtaquu ka cabsada aladii allihii ka cabsada khalaqakum idin abuuray idinka iyo wاljibillata makhluuqii alawaliina horreeyey idinka iyo khalqigii horreeyey aabbayaalkiin iyo awowayaalkiin ilaa aadam allihii abuuray oo sameeyey ka dhowrsado ka cabsada yani allahaasi waa allihii idinka idin abuuray halaagiina waa awoodaa waayo warkaan macnihiisa man marka iska jira oo ka dhowrsada allahaa idin abuuray haddaba abuuritaanka idin siiyey inuu idin halaago waxba kuma ahani ka baqa wاtaquu ka cabsada aladii allihii ka cabsada khalaqakum idin abuuray idinka iyo wاljibillata ay wاlkhalqa khalqigii alawaliina horreeyey ayb jibilla marka iyo xarafkan marka suuratu yaasiinna wuu ku imaan doonaa haddaynan ta ku jirin waxaa bannaan marka jibillanna waa ku bannaan tahay jublanna waa bannaan tahay jubulanna waa ku bannaan tahay luqa ahaan qiraa'aadkana waa ku yimaadeen qaarkood sidaas marka allihii idinka iyo dadkii idinka horreeyey abuuray ka cabsada qaaluu waxay yidhaahdeen inamaa wax kale ma ahne anta adigu min almusaxariina kuwa la sixray ayaad ka mid tahayoo caqligaaga ayaa khabal iyo waxaa ku jira ay leeyihiin iyo sixir qaaluu waxay yidhaahdeen inamaa wax kale ma ahne anta adiga min almusaxariina ay min almasxuuriina kuwa la sixray oo caqligooda la falay ayaad ka mid tahay marka hadalkan wanaagsan buu kula hadlay iyagana fal iyo sixir bay ku sheegayaan wamaa anta adigu ma tihid ilaa basharun bashar unbaad tahay basharka oo mithlunaa annagoo kale ah see marka bashar annaga nala mid baad tahay seed risaalo ku heshay wa in nadunnuka wamaa nadunnuka kuu malayn mayna adiga la min alkaadibiina ilaa min alkaadibiina kuwa beenaalayaalka inaad ka mid tahay maahay wax kale kuu malayn mayno kuufiyiin sidaasay dhahayaanoo inta bimacnaa maabay ka dhigayaan laamta meeshaa ku jirtana ilaa marka nafyiga marka la geliyo istithna marka nafyiga la la geliyana ihbaat baa kasoo baxayo beenlow baa tahay waay marka adiga basriyiintuna waxay leeyihiin madhabkooda ou yahay intaani waa mukhafafa min athaqiila laamtuna waa laamulfaariqa midda naxwada lagu dhihi jiray macnuhuna marka wuxuu noqonayaa wainhu sha'niye nadunnuka waanu kuu malaynaynaa adiga la min alkaadibiina beenaalayaalka inaad ka mid tahan kuu malaynaynaa labadaasaa ku jirta abuuxayaan isaga midaan basriyiinta xoogaa hormariya wamaa anta adigu ma tihid bay dhaheen ilaa basharun bashar un baad tahay basharka oo mithlunaa annagoo kale ah wain nadunnuka wamaa nadunnuka kuu malayn mayno la min alkaadibiina ilaa min alkaadibiina beenaalayaalka inaad ka mid tahay maahay wax kale kuu malayn mayno meeshaas marka qolooyinkii hore unbay dabagaleen oo in ilaahay bashar soo diraayo rasuul ka dhiganayo ayay la yaaban yihiin isagiina marka cay iyo tuhun ayay markaa dabada u qabteen oo wamaa anta ilaa basharun mithlunaa ee adiga see rasuul lagaaga dhigay waa ilaahay hadduu soo diraa malaa-ig mau soo diro ee malaa-igtii iyaga haddii loo soo dira ma isqaban karaan malaa-ig iyo iyaga ma isfahmi karaan jin iyo iyaga ma isfahmi karaan maya xikmadu waxay keenaya in bani aadam lasoo diro laakiin dadkii waa la yaabeen akaana linnaasi cajaban an awxaynaa ilaa rajulin minhum ayb iyo aayadihii kaloon soo marnay wamaa manaca annaasa an yuuminuu id jaa-ahum lhudaa ilaa an qaaluu abacatha allahu bashara rasuula ayb ta kalena wain nadunnuka la min alkaadibiina kaadibiina ay leeyihinna waa tuhum been ah oo iyagaba ay ogyihiin beenaale inuusan ahayn haddana qofka adiga ku neceb mabda-aaga kasoo horjeedo waa inuu adiga iin iyo ceeb un uu kuu yeelo isagoo og xataa inaadan ceebtaas qabin marka mararka qaar dadka adiga ku neceb waxyaabaha ay kaa sheegayaan adiga laftaada inay ku saameeyaan ma aha maxaa yeelay waxaanay kaa sheegayaan wax badan oo ka mid ah inaysan run ahayn iyagaba waa og yihiin haddaad marka adigii ku saamowdo ood mabda-aagii uga istaagto waa dhibaato markaayb iyagii marka beenaalaa tahay inuusan beenaala ahayn waa og yihiin haddana waxay rabaan un waxbay yidhaahdeen un in la dhaho fa asqid calaynaa kisafan min asamaa'i tanna waa cinaad iyo madax adayg fa asqid rid calaynaa annaga korkeenna kusoo tuuro ku rid kisafan kusoo rid gaballo gabalka oo jaa-iyan imaanayo min asamaa'i samada xaggeeda ka imaanayo soo rid oo soo tuur in kunta haddaad tahay adigu min asaadiqiina kuwa saadiqiintaoo runta sheego marka min asamaa-idaasi waxaan usoo qadaray marka waxaan ka dhigaynaa jaa-iyan baan ku tacallujinaynaa ayb fa asqid rid ayay yidhaahdeen calaynaa annaga korkeenna kusoo rid kisafan gaballo gabal samada yacni oo gabal gabal ah nagu soo tuur korkeenna ayb gabalka oo jaa-iyan imaanayo min asamaa'i samada xaggeeda ka imaanayo nagu soo tuur korkeenna kusoo tuur in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheego qaala wuxuu yihi nabiy llaahi shucayb rabbii rabbigay ayaa aclamu ku ogaal badan bimaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan ilaahay baa og hadalkan markaa qaala rabbii aclamu bimaa tacmaluun macnaha ku jiraa waxay tahay laba shayba yacnii cadaabka aada idinku u yeeranaysaan aniga gacanta kuma haysto haddaan raba idinma keeni karo oo cadaabka ilaahay unbaa idiin keeni kara ayb oo ambiyada ilaahay marka waa bashar risaalo unbaa loo soo dhiibay laakiin inay mucjizo la imaadaan iyaga iskoodna uma awoodaan cadaabka laftiisa inay keenaanna ma awoodaan suuratu lancaam waxaan kusoo marnay qul low ana cindii maa tastacjiluuna bihi laqudiya almru beynii wa beynakum yacnii waxa aada degdegsanaysaan haddaan gacanta ku haysto mar horeyba dhammaa lahayd sidaa ku dheh laakiin anigii ma hayo ayb suuratu huudna sidoo kale nabiyullaahi nuux markay ku yidhaahdeen qaaluu yaa nuuxu qad jaadaltanaa faaktarta jidaalanaa faatinaa bimaa tacidunaa in kunta min asaadiqiin qaala inamaa yaatiikum bihi illaahu in shaaa wamaa antum bimucjiziin cadaabkan aada u yeeranaysaan ilaahay baa idinla imaan kara hadduu doono isaga marka ambiyadu basharnimadooda iyo inaynan iyagu cadaab gacanta ku haysanin iyo waa qiranayaan haddaad aragta marka qof wax walbaan samey karaa iyo waxbaan soo ridi karaa iyo cirkaan mariyo dhulkaan isku soo daynaya ama dhulkaan dadka la jaraya iyo qof dhahaya haddaad aragta haddii aniga wax layga hadleeyo ama haddii la ikhilaafo ama qofkaan fiiriyaba waa baaba-aya qof sidaa dhahaya awooddii rabbi buu sheeganayaa ambiyadii ilaahay waa kuwaana waxay leeyihiin rabbii aclamu bimaa tacmaluun cadaabkaan aniga idinma keeni karayba dhahayaan taas shaqadeenna ma aha qofkuna wax uunan awoodin inuu yihaa ma awoodo waa sidii basharnimadu waxa ay keenaysa gebgeb marka ma fiicno marka wuxuu leeyahay qaala wuxuu yihi rabbii rabbigay baa aclamu ku ogaal badan bimaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan oo beegan aada nuqsaaminaysaan iyo madax adeygan iyo rabbigay baa og waa og yahay marka isagaa hadduu doono idin ciqaabaya waa ile ogaalkiisa maxaa ka dhalanaya ciqaab abaalmarin baa ka dhalanaysa abaalmarintooduna de waa ciqaab ciqaabkaa waqti uu imaanayo marka isaga war uma haayo fakadabuuhu faakadahum cadaabu yawmi dulla fakadabuu way beeniyeen hu nabiyullaahi shucayb bay beeniyeen faakadahum waxaa qabtay cadaabu yawmi dullati harka maalinkeeda cadaabkiisii baa qabtay daruurtii maalinteeda cadaabkeeda ayaa qabtay inahu isagu kaana wuxuu ahaaday kaasi cadaaba yawmin maalin cadaabkeed buu ahaa cadiimin aada u weynin badan ina fii dalika kaagaasi laayatan baa ku sugan wamaa kaana maunan ahaanin maynan ahayn aktaruhum badankood mu'miniina inay rumaynayaan wa ina rabbaka rabbigaana lahuwa isagu alcasiizu alla addoommadiisa ka adag waay arraxiimu naxariis badan oo addoommadiisa u naxariisto cadaabkii lagu qabtay buu marka alla ka warramayaayo alla wuxuu leeyay fakadabuuhu way beeniyeen nabiyullaahi shucayb fa akhadahum waxaa qabtay cadaabu yawmi dullati addulla waa saxaabatun waa daruur iyaga maalinkaa lagu qabtay kulayl aada u badan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku salladay daruurtaani yacnii dushooda markii ay ku dhammaystirnaatay iyaga dushooda markay daruurtii timid oo ay ku dhammaystirnaatay ayay markaa waxay ku keentay marka qiiq iyo yacni dab ayay ku kicisay ay ku keentay guryahooda ay kula jiri waayeen way sowaa gubtay markaasay soo carareen bannaanada iyo inay soo miciin bidaan markay bannaankii iyo yimaadeen oy aada u kululaysay kor iyo hoosba ay ka gubtay ayaa markaa dhulka lala gariiriyey oo rajfaa ku dhacday marka labadaabaa marka layskugu daray dulladu marka waa daruur lasoo dhoweeyey oo iyaga dushooda la keenay oo markaas yacni kulayl fara badan kusii daysay dabayshaabaa marka kulaylkaabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo qiiqaas iyo dabkaas ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku salladay ayb fakadabuuhu weybe marka suuraddan suuratu dulla xataa waa la yidhaahdayo meeshan baa looga magacaabay marka alla wuxuu leeyahay fakadabuuhu way beeniyeen fa akhadahum waxaa qabtay cadaabu yowmi dullati daruurtii maalinkeeda cadaabkeedii ayaa qabtay yacnii daruurtii la ogaa waay innahu isagu kaana wuxuu ahaaday cadaaba yowmin maalin cadaabkeed ayuu ahaaday cadiimin weynin badan marka kulaylkaa markuu ku dhacay oo guryihii ay kula jiri waayeen oo meel walbaa yacni dab iyo olol uu ka asiibay ayaa haddana dhulkii lala gariiriyey ama lagu qayliyey markaasu dhulka la gilgilay la gilgishay oo rajfadaasina marka way ku dhacday ina fii dalika kaagaa dhexdiisa la aayatan baa ku sugan aayad calaamad ilaahay subxaanahu watacaala loogaga cabsada cadaabkiisa wamaa kaana mamaynan ahayn akharuhum badankood mu'miniina inay rumaynayaan kuwa rumaynayo waina rabbaka rabbigaana lahuwa isagu alcasiizu alla addoomihiisa ka adag waayo raxiimu ee naxariis badanoo addoomaha u naxariisto wainahu latanziilu rabi lcaalamiina nazla bihi ruuxu lamiin qisasulmbiyaa markii lasoo dhameeyey qur-aankan baa naloo sheegayaa waxa uu yahay ile suuraddu maxay kusoo bilaabatay waxaa ku jirtay wamaa yaأtiihim min dikri min araxmani muxdathin ilaa kaanuu canhu mucridiinan soo marnay qur-aankii marka yacni waa ka jeesteen iyaga wuxuunan u qalmin bay ku sheegeen qur-aanka qur-aankii marka wuxuu yahay buu rabbi ka warramaya subxaanahu watacaala marka alla wuxuu yidhi wainahu waina hada alkitaaba kitaabkan latanziilu rabbiاlcaalamiina caalamiinta rabbigood allihii caalamkan abuuray kii uu soo dejiyey waaye qur-aankani nasala bihi waxaa la soo degay alruuxu ruuxii alamiinu la aaminay waa jibriil ayaa la soo degay calaa qalbika qalbigaaga korkiisa ayuu kula soo degay nebi moxamedow litakuuna inaad ahaato min almundiriina kuwa digaya inaad ka mid noqoto bilisaanin buu kula soo degay luqad luqadda oo carabiyin carabi loo nisbeeyey mubiinin oo cad oo yacni caddaynayso ayb qur-aankii marka waxaa laga tilmaamay in xagga alle ka yimid wainahu latanziilu rabbi lcaalamiin xagga rabbi in laga soo dejiyey marka qur-aanku xaggee ka yimid haddii lagu yidhaha min allahi tacaala allow ka yimid walidalika caqiidada a'imadii sunnada waxay ahayd inay dhihi jireen qur-aanka markay ka hadlayaan minhu badaa wa ilayhi yacuudu waa kalaam alle sifa ilaahay leeyahay waaye minhu badaa ilaahay xaggiisau kasoo yimid xagga allow kasoo bilowday kasoo daahiray isagouna u laabanaya marka qur-aankan aan ilaahay noo fududeeyo carabkeenna ku fududeeyoon aqrinayno musxafka lagu qoray oo yacni carabkaan ku aqrinayno qalbiga lagu xifdinayo oo ilmaha yaryar ay xifdinayaan waa kalaamu rabbi lcaalamiin ilaahay baa marka u fududeeyey fa inamaa yasarnaahu bilisaanika carabkaagan ku fududaynay buu alla leeyahay eewailaa dad maba aynan akrin kari lahayn hadal alle in la akriyaa ma fududa ilaahay unbaa fududeeyey subxaanahu watacaala si kastoo ou ahaado loo akriyo waa kalaamu rabbi lcaalamiin weeyaan eedadka afcaashooda iyo ficilkooda iyana waa makhluuq isaga afcaalu nnaas oo yacni dhaqdhaqaaqooda iyo waxqoridooda iyo acmaashooda dadka ay u qalantaha laakiin mar walba waxaa la akrinayo waa kalaamu ullaahi tabaaraka wa tacaala maxaa yeelay hadalka waxaa loo nisbeeyaa qofkii yiri ee ugu horreeyey ayaa loo nisbeeyaa adiga hadda haddaad yacni hadal nin yiri gabay haddaad hadda akhrisa maanta maalan gabaygaasi akrinta aada akrisay adiga lagu nisbeyn maayo oo ninkii ay ka timid oy kasoo maskaxdiisu ay ka timid baa loo nisbeynayaa qur-aankanna haddaad adiga akriso hadalkaaga noqon maayo kalaamullaahi waayo mar walbo nacam sidaa marka ayay u kala dhigdhigeen weliba alimaamu albukhaari baa aada usii kala dhigdhigeen marka de waxaa nasiib daraa marka ilaahay isagoo dhahaya wainahu latanziilu rabbi alcaalamiin haddana inay leeyihiin dadka qaar qur-aankan musxafka ku yaallo kalaamkii alle alle uu ku hadle kasoo baxay ma ahan inay dhahaan oo waa maxay waa cibaara can kalaamillaahi waa laga cabiray ee kalaamka alle maba soo baxo lamana maqlo qur-aankiina inuu sidan ay ku taallo dad muslimiinana inay qur-aankii haddana khilaaf ka keenaan waa wax aada u foolxumo ah markaasi dad markaa islaamka u nisbo sheegana marka alla wuxuu yidhi wainahu qur-aankani kitaabka latanziilu rabbilcaalamiina alla caalamiinta rabbigooda kii uu soo dejiyey waaye tanziil waa masder maxaa laga laqbeynayaa ismu mafcuul nazla yunazilu tanziila waaye ismigiisa mafcuul munazalun waaye latanziilu rabi اlcaalamiina lamunazalu rabi اlcaalamiin rabulcaalamiin kii uu soo dejiyey waaye macnuhu saas jibriil iyo nebigana maxay ka yihiin marka qur-aankaani nazala bihi waxaa la soo degay alruuxu baa la soo degay allah ku hadlay jibriil baa marka lasoo degay dhulka jibriila keenay marka nazala bihi waxaa la soo degay alruuxu baa lasoo degay ruuxii alamiinu la aaminay risaalada loo aaminay meeshaana markaa qur-aanku inuusan jibriil iska lahaynaa lagu dareensiina maxaa yeeley jibriil marka alamiin lagu sifeeyey amiin amiin marka waa maxay risaala lagu soo aaminayo wadaawa risaalana ninka ra qofka rasuulka ah wixii loo soo dhiibo unbau cid kale soo gaarsiiyaayo isaga iskama laha nacam kalaamu jibriil marka ma ahan qur-aankan nazla bihi waxaa la soo degay alruuxu ruuxii alamiinu la aaminay risaalada loo aaminay calaa qalbika fatalaahu wuxuu ku akriyey jibriil calaa qalbika buu ku akriyey qalbigaaga ayb litakuuna si aada u ahaato adiga min almundiriina kuwa digayo nebigana shaqadiisa waa tana marka rasuulka isagana qur-aankana isaga ma iskale maya isaga ma laha isagu muxuu ka yahay waa loo keenay inuu dadka ugu digo isaguna marka waa waa nadiir dige ninka marka yacni war waxaasaa jiray ha layska ilaaliyo alla uu soo faray ayuu isagana sii gudbinayaa yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika gaarsii wixii lagugu soo dejiyey xagga rabbigaa lagaaga soo dejiyey ayb nazla bihi waxaa la soo degay aruuxu lamiinu calaa qalbika ayuu kula soo degay ama fatalaahu waa akriyey calaa qalbika buu ku akriyey litakuuna si aada u ahaato min almundiriina kuwa digayo kuwa diga ee rususha saad uga mid ahaato bilisaaninta marka waxaa lagu tacallujin karaa nazalada bilisaanin buu kula soo degay luqad luqada oo carabiyin carab loo nisbeeyey ama bilisaanin in mundiriin lagu tacallujiyo oo litakuuna min almundiriina bilisaanin inaad ku digtid bilisaanin inaad ku digtid luqad luqada oo carabiyin carabi loo nisbeeye carab loo nisbeeye mubiinin ee cad weliba qur-aankaani marka marka waa carabi qur-aankan allah soo dejiyey wuxuu kusoo degay marka luqadaa carbeed ayb nebiguna nebi wuxuu ahaa markaas yacni carab ka dhashay qabiilo ahaan ama nasab ahaan waa laba marka doorasha waay markaas nebigiina inuu allah subxaanahu watacaala qoladaa ka dhigay oo khalqiga ugu kheyr ka badnaa qur-aankiina inuu luqadii ka dhigay carabiga ahay marka dadka muslimiinta luqada carbeed marar badanna waa sheegnay af carbeedka ama luqada carabiga waa luqatul islaam haddaad cid kale u nacdo adi unbaa isdhibay ciddaana hadda adduunyada ka tirtiri maysido waxaa ka qaadaysa male adigii unbaa fahamkii qur-aanka ka tegey xiriirkii aada nebigaaga la yeelan lahaydna waa ka tagtay leanna rasuulka luqad carabi ah waa axaadiidtiisa waa luqa carabi buu ku hadli jiray mar kastood luqada carabiga aada u baratana mar walbood fahmi og tahay waay qur-aanka ha isdhihin yacni diinta iyo iyo carab iyo luqa carbeed maxaa iska galay dadka qaar ay dhahaan waa qaldan yihiin diinta iyo luqada carbeed maxaa isaga geli waaya bilisaanin carabiyin baaba ilaahay dhahay qur-aankan adiga haddii si kasta lagugu fasiro af kale marka uu yacnii sida carabiga uu ku yahay yacni waa un soo dhoweyn ee marka aad adigu carabiga si fiican u taqaano saa u fahmaysid iyo isku mid maaha walidaalika dadkii dhumay ee diinta ka weecday ama si qaldan u fahmay waxaa looga yimid xasanulbasri sida uu yidhi inamaa utuu min alcujmati cujmadaa looga yimid af carabi la-aanta ayaa looga yimid maanta marka luqadaas carabiga dadka dagaalka kula jiro haddaad u fiirsato qof ahludiin ah oo fiican oo luqad carab carabi dagaal kula jiro weligaa ma soo arkaysa ninka adiga luqada carbeed dagaal kula jiro isaga fiiri sida uu u yaallo ama waa midaan tukanin muslimnimada afka un ka sheeganayo salaadiina markaa yacni aan tukanin diin aan ku tacalluqin meelo kale markaas yacni jacaylkiisa uu jiro ama yacni ulajeedadiisa iyo waxa uu faafinayo iyo dhaqamada uu wato dhaqamo kala waa marka ummaddaani maxaa laga soo gelayaa waxaa la leeyahay af soomaaligii baa kor loo qaadayaa carabigii baa la rabaa in meesha laga bixiyo af soomaalina loo danayn maayo lama rabo marka dadka haddaad aragto qof luqa carbeed wax ka sheegayo ama luqada carabiga fahamkiisa iyo duraya haddaad aragto waa qof diin la dagaalsan wax kale ma noqon karo maxaa yeelay af carabiga wuxuu ahaa luqad muslimiinta oo dhan uu luqad u ahaa carab iyo cajamba waxay wax ku qori jireen af carabigaas nacam yani waxaan ka hadlayaa kutubaha diinta bukhaari hadda xaggee ka yimidna bukhaari uzbekistan uu ka yimid kutubtiisa oo dhan maxay ku qoran tahay af carabigay ku qoran tahay nacam wax wax kale ku qoran ma leh markaa ninkii hadda yidhaha luqa carbeed baan la dagaalamayaa macnaheedu waxay tahay turaadkii islaamka oo dhan uu la dagaalamayaa ama carab xaggeed ha ka imaado ama culimadii cajamta ha ka imaado marka qof walbow luqada carabiga baro ku dadaal adabkee suugaanteeda baro mid baa wuxuu leeyahay innaga suugaanteenni aawey maanta dhan marka imruulqays iyo laga sheekeynayo war imruulqays isaga muslimba maba ahaynbe laakiin waxaa imruulqays loo baranayo gabayadiisu waxay tahay in qur-aanka iyo iyo sunnada lagu fahmaa la rabaa sababtoo ah kalimaad waxaa ku jira imru-ulqays gabayadiisa waxaa ku jira kalimaad gariib ah oo markaa yacni macno luqad wato qur-aankiina kalimaadkaasoo kale laga helaya see loo fahmaa macnahooda haddaan xagga loo laabanin marka haddii ilaahay luqadan doortay adiga maxaad ma ilaahay doorashadiisaad haysataa marka ilaahay baa qur-aankii wuxuu nooga dhigay luqa carabi ah luqadaa carbeed baa marka waxay keentay suugaantooda in laga hormariyo suugaanta kale leanna haddaad adabka carabta barato fahamka qur-aankana waad kelima kelima kelima ahaanna waad helaysaa tarkiibka qur-aanku meelaha qaar u jirana waxa weeyaan tarkiib carabi ah oo carabtu ay taqaanay waayo ille iyagaa lagula khitaabay marka ugu horreysee ugu horreyntii nebiga markuu hadlayo ama waaqiciisii oo wax ka sheegayo in la fahmo la rabo waa inaad waaqicii carabta wax ka taqaano see ku baranay suugaantoodii inaad barato waay walidaalika mucallaqaadkan masaajidda iyo lagu akrinaayo iyo yacni waxyaabahan marka yacni luqada carabiga suugaantan lagu akrinayo carbeed macnahaasaa loo bartaa ku jiro weligaana marka adiga ha iska noqonin qof iska socdo oo meel laga hadlayo aan fahmaynin ha ahaanine ee ninkan ku dhahaya af carbeedka un la dagaalsan luqadaha kale muxuu ula soo dagaalami waayey marka hore wadankan baravidya sawaaxiliga ka furan baravidya waxaa ka furan sawaaxiliga lagu barta wax laka hadlayo ma maqlaysa ma la dagaalsan baravidyadan kale iyaguna luqaadkan ingiriiska iyo lagu barto luqada ingiriiska dan adduunye unbaa loo bartaa nin dan aakhiro u barta ma leh haddana maca dalika wax weerar lagu haayo ma leh bal waa la dhiirigeliyaa lagu sii dadaalaa la leeyahay laakiin luqada carabiga markay timaado soo maaha markaas baa marka soomaalinimada markaasaa loo laabana markaasaa lili aawa annaga dhaqankeeni war aawa dhaqankaaga iyo dhaqankan buugaagtan ingiriiska ee la dhiga hadda haddaad fiiriso dhaqanka ku yaal iyo tusaalaha ay soo qaadanayaan dhaqan islaam mi ahna dhaqan soomaali mi ahna sawirka ku yaalla naag goonno wadato waaye magaca ku yaalla magac faranji waaye tusaalaha ku yaallo waa tusaale biiraa la cabay iyo winaa la cabay iyo waxaasaa ku taallan waxaas dhaqan miya marka waaya kaasi marka soomaalinimada maxaa markaas loo soo xasuuso waayey marka ay laakiin af carabi timaada soomaalinimada qalaf dadka qaar kusoo dhahaysaa kuwaasi marka waa shayaadiin dadka u taagan waddadii ay diinta ku fahmi lahaayeen u taagan waaye carabta iyo luqada carabta labadaba xiriir unbaa nagala dhexeeya sina isuma faaruqi karno taasaana marka qofku inuu ogaado laga rabaa hadday dad carab ah ay xumaadeen adigu laftaada xumaanta ku agtaa la isfeerin innaga lafteenna ma dad fiicanaan nahay xaalkaan ku jirna see wahayna marka yacni xumaan qolo gaara ma leh xumaan ninkii ku tilmaaman dhan waa xun yahay inkastoo iyaga carabtu ay yihiin dadkii laga rabay hormuud ummadda u ahaa hadday iyagu marka xumaadaan ee dadkii kalena waa xumaanayaan iyaga mas-uuliyad waa saaran tahay laa shaka laakiin haddana in iyagaan xun luqadii iyo wixii loo naco ma wanaag bay kuu keenaysaa wainahu lafii zuburi lwaliin awalam yakun lahum aayat an yaclamahu culamaau bani israa'iil wainahu qur-aankani sheegitaankiisa lafii zuburi lwaliina kuwii hore kutubtooda dhexdoodu ahaaday wainahu waina dikra hada lqur'aani qur-aankan sheeg sheegitaankiisa lafii zuburi lwaliina kuwii hore kutubahoodiibuu ahaaday dhexdeeda marka damiirka wainahu waxaan u celinaynaa qur-aanka dikrigiisa iyo sheegitaankiisa macnuhuna waxay tahay qur-aankani kutubtii horaa lagu sheegay oo towreed iyo injiil iyo ayaa qur-aankii lagu xusay waxa marka lagu sheegayna waxaa weeyaan qur-aankii waa lagu sheegay ee qur-aankan dhammaantiis baa ku yaalay towreed ma aha macnaha ama injiil ku yaalay laakiin dikruhu ayaa waa lagu xusay waay marka kitaabadaa horaa lagu xusay marka maxay ka dhigan tahay idinkan carabta ee markaa yacnii ma quraysh maka joogo ee haddana aan yacnii umiyiin u badanoo dad wax qoro wax akriyo ah aydnan ahayn haddaad beenisaan maxay ka dhibaysaa qur-aankiina qur-aankan kutubtii hore iyo ummadihii hore ee dadkoodii wax yaqaanay baaba ogi marka adiga jaahilka inaad beeniso wax weyn soo kordhin mayso marka macnaha ku jiraa waxay tahay qof wax yaqaano oo caalima hadduu waxaani waxaani qirsan yahay mid aan waxba aqooninoo yacni waa waxba aan aqrin karin waxna qori karin isagu beenintiisu maxay dhiba u keenaysaa waxbay u keeni maysa wainahu waina dikra hada alqur'aani qur-aankan sheegitaankiisa lafii zuburi lwaliina kuwii hore kutubtoodii dhexdii dhexdoodii ayuu ahaaday awalam yakun miyaynan ahaanin lahum iyaga aynan u ahaanaynin aayatan aayad miyaynan u ahaanaynin an yaclamahu an yaclama inuu ogaaday uu ogaanayo hu isaga qur-aankani culamaau bani israa'iila reer bani israa'iil culimadooda inay yacnii ogaadaan miyaanay iyagu aayad u ahayn kuwaani yacnii dadkii iyaga ka aqoonta badnaayo kutubta ka yaqaanay hadday qur-aankani og yihiin taas miyaynan u ahaynin nebigu uunan been abuurin qur-aankaani xag alle uu ka yimi saasay ka dhigan tahay marka yakuntaani ismigeeda an yaclamahuda ayaa laga dhalaalinayaa anta iyo ficilka mudaaric masderkaasi ayaa fii maxalli rafcin ismu kaano noqonaya aayatanna khabarkii kaano wuxuu noqonayaa marka tarkiibku tarkiibku markaa wuxuu noqonayaa awalam yakun lahum cilmu culamaa'i bani israa'iila hada alqur'aana aayatan ogaalka ay reer bani israa'iil culimadoodu qur-aankan og yihiin miyownan u ahayn aayad iyo mucjize iyo calaamad saasay ka dhigantaha awalam yakun miyownan ahayn lahum iyaga ounan u aha ownan u ahayn aayatan aayad miyownan u ahayn an yaclamahu an yaclama inuu og yahay hu qur-aankani culamaau bani israa'iila reer bani israa'iil culimadooda in markaa yacni ay og yihiin taa miyaynan aayad u ahayn ayb damaa'irtan marka wainahu nebigana waa loo celin karaa nebigu dawaa yaqaanin dabcan culamaau bani israa'iil tanna la sheegaya yaa waaye waa cabdullaahi ibnu salaam dadkii rumeeyey nebiga wa sal l slam cabdullaahi ibnu salaam iyo kale walow nazlnaahu calaa bacdi alacjamiina faqara'ahu calayhim ma kanuu bihi mu'miniin walow haddii nazalnaa aanu soo dejinahu qur-aankii calaa bacdi alacjamiina acjamta qaarkood korkooda haddaanu kusoo dejin lahayn faqara-a ou aqriyahu isaga calayhim dushooda uu ku aqriyo maa wixii kaanuu ay ahaayeen maa kaanuu maynan ahaan lahayn mu'miniina bihi kuwii rumeeya iyaga qur-aankaas yacnii qur-aankaani haddaan cajam kusoo deji lahayn oo qof aan carab ahayn qof aan carab ahayn oo cajam ah haddaan kusoo deji lahayn maynan ka rumaysteen waay hadda yacni qof iyagii ka dhashay oo luqadii carabigii yacni la yaqaano ayaanu kusoo dejinay ayay beeninayaan haddii cajam aan kusoo deji lahayn miyay rumey lahayn maya waay ma rumeeyeen waay tafsiir sidaas waay tafsiir kale wuxuu leeyahay walow nazalnaahu calaa bacdi alacjamiina acjamiinta waxaa laga wadaa baa layidhi xoolaha lianna xooluhu ma hadlaan waa ka xadiidka uu ahaa alcajmaa-u jubaarun cajmaa waa aflayda mid aan hadlaynin marka haddii markaa macnuhu wuxuu ka dhigan yahay haddii rati inta lagu soo dejiyo ou ku hadli lahaa qur-aankani ma rumay lahayn xataa iyaga si kasta waxaan dhawaaqaynin xataa haddii ay la dhawaaqaan maynan rumaysteen sidaana marka waa la yidhi walow haddii nazalnaa aanu deji lahayn hu qur-aankani calaa bacdi alacjamiina cajamta kuwa loo nisbeeyey korkoo qaarkood korkooda haddaanu kusoo dejin lahayn faqara-a ou aqrin lahaa kuwaasi marka cajamkaasi hu qur-aanka calayhim dushooda uu ku aqrin lahaa maa kaanuu maynan ahaadeen iyagu mu'miniina kuwa rumeeya bihi bilqur'aani qur-aankan ma rumay lahayn walow jacalnaahu qur'aanan acjamiyan laqaaluu lowlaa fusilat aayaatuhu acjamiyun wacarabiyun saas oo kale w ayb kadalika salaknaahu fi marka alacjamiin ereygan marka qofka cajamigan carabka ahayn ayaa waxaa la yidhaha marna waxaa la dhahayaa cajamiyun marna waxaa la dhahayaa acjamiyun acjamiyun marka la yidhaha waxaa laga wadaa waa qof aan carabiga luqadiisa aqoonin waay ama carab ha ahaado dhala dhalasho ahaan ama yownan ahaanin fulanun acjamiyun haddii la yidhaha waa ninaan luqada carabiga aada u aqoonin waay cajamiyun marka la yidhaahdana waxaa laga wadaa waa nisbada ninkaani carab ma aha ayaa laga wadaa walow kaana carabigaba ha yaqaani cajamiyun iyo acjamiyun saana waa ku kala saaraan kadalika sidaadaas oo kale ayaanu salaknaa aan qaadsiinay hu beenaynta qur-aanka la beeninayo fii quluubi lmujrimiina kuwa mujrimiintee dembaabay quluubtooda dhexdoodaan qaadsiinay takdiibka iyo beeninta qur-aanka waa la cabsiiyey qalbigooda marka kuwan la sheegaya waa kuwe waa kuwa aan weligood rumeyneynin oo ilaahay shaqaawada u qoray allaan ka magan galnay kadalika sidaadaas oo kale ayaanu salaknaa aan gelinay hu yacni takdiibkii damiirka marka altakdiibu bilqur'aani waalkufru bihi beeneynta qur-aanka la beeninaya iyo ku gaaloobidda lagu gaaloobayaanu dhex ayaan dhex gelinay fii quluubi lmujrimiina kuwa dembaabay ee mujrimiinta ah quluubtooda laa yu'minuuna rumayn maayaan bihi bilqur'aani qur-aankii rumayn maayaan xataa intii yarow ay ka arkaan alcadaaba cadaabkii alaliima cadaabkii markaa xanuujinayay fayaatiyahum uu u yimaado ilaa uu uga yimaado baqta cadaabkaa uu uga yimaado baktatan baaqitan xaal uu yahay midkii kadinayo walxaal hum iyaga oo laa yashcuruuna aan ogeyn oon dareemeynin fayaquuluu markaa waxay dhahayaan hal naxnu inaguma waxaan nahay mundaruuna kuwa loo koranaya ma nahay manaloo suganayaa bay dhahayaan markaas ayb meeshan marka faya'tiyahum iyo fayaquuluu yarowdaasay ku cadfayiin xataa yarow lcadaab alaliim faya'tiyahum xataa ya'tiyahum baktatan fayaquuluu xataa yaquuluu saas oo kale ay ka dhigan tahay laa yu'minuuna rumayn maayaan bihi bilqur'aani ma rumaynayaan xataa intii yarow ay ka arkayaan alcadaaba cadaabkii alaliima almu'lima xanuujinayay faya'tiya ilaa uu uga yimaado hum iyaga cadaabkii uu uga yimaado baktatan xaal uu yahay isagoo kadinayo walxaal hum iyaga oo laa yashcuruuna aan ogeyn fayaquuluu ilaa ay dhahaan hal naxnu ayb hal naxnu inagu ma nahay mundaruu mundaruuna kuwa loo koranayo loo suganayo manala sugayaa waqti manala siinayaa afa bicadaabinaa cadaabkeenna miyay yastacjiluuna degdegsanayaan kuwan waa yaaba waa iyaga dhahaya marka ambiyadii kula hadlayo cadaabkii keena keena cadaabkeenna miyay degdegsanayaan afa ra-ayta bal ii sheeg in matacnaa haddaanu u raaxayno hum iyaga siniina sanado uma markaa dabadeed jaa-ahum uu u yimaado maa wixii kaanuu ay ahaayeen yuucaduuna in loo yaboohayay oo cadaabkii markaa uu u yimaado maa maxaybaa akhnaa ou deeqay canhum xaggooda muxuu ka deeqay maa wixii kaanuu ay ahaayeen yumatacuuna in loogu raaxaynayo adduunkii markaa cadaabkii bay degdegsanayaan haddaan marka allah wuxuu leey cadaabka dib uga dhigno oo sanado aan u raaxayno dabadeed cadaabkii waqtigiisii la gaaro uu ku yimaado sanadaha loo raaxeeyey maxay u tarayaan wax kusoo dhaafay waa kusoo dhaafeen barwaaqo iyo haddaad madaxtinimo iyo ama barwaaqo ama maal ama caafimaad haddaad haysan jirtay maalinkaad ka jirato ama aada weyso waqtigaagii hore wax uu kuu yahay ma lahan oo hadda fiiri bani aadamkii hadduu lixdan sano caafimaad qabay caafimaadkii hadduu tago lixdankaas sano caafimaadkeeda maanta uu jiran yahay waxba ku tari mayso marka waxaa la leeyahay haddaan dib u dhignoon u raaxayno sanado raaxaynta iyo tamtiicaasi markuu cadaabka u yimaado maxay u taraysaa wayaabeen afara-ayta bal ii sheego ka waran in matacnaa haddaanu u raaxayno hum iyaga siniina sanada haddaanu u raaxayno uma markaa ka dabadeed jaa-ahum uu u yimaado maa wixii kaanuu ay ahaayeen yuucaduuna in loo yaboohayo maa maxaybaa akhnaa ou deeqay canhum xaggooda muxuu ka taray maa wixii kaanuu ay ahaayeen yumatacuuna ay yumatacuuna bihi wixii loogu raaxaynayay muxuu u deeqay markaas hadda cadaabaa joogo khalaas ay aya shay-in akhnaa canhum alta'khiiru cadaabkii laga dib dhigay muxuu wax u taray mar haddii waqtigoodii uu yimaado tamtiicii iyo wixii loo raaxaynayeyse muxuu u taray adduunya marka waa saas ruuxu marka inta uu markaa waqti haystay ama caafimaad oo haysta xadiidkii ibnu cumar waatuu ahaa kun fi dunyaa kaanaka gariibun ow caabiru sabiil adduunyada waxaad ku noqotaa qof gariib ah yani nin soo galooti oo meel uuna lahayn ama uunan degaan ku lahayn ama dadkiisu aynan joogin nin soo galay oo kale adduunyada ku noqon ninkaa qariibka ah meeshaa uu degan yahay inuu wax ka dhisto iyo inuu ku noolaaday iyo kama fekero marba haddaadba sifadaas qariibka aada leedahay aw caabiru sabiilin ama nin musaafira iska ahaw adduunyada dhexdeeda ku ahaw markaa ibnu cumar wuxuu dhihi jiray idaa amsayta falaa tantadir isabaax haddaad galabaysato subaxa ha sugin oo idaa asbaxta haddaad subax gashana falaa tantadir ilmasaa galab ha sugin laftaada ha ugu sheekayn inaad galabtii gaaraysid wakhud min sixatika limaradika jira caafimaadkaaga waxaad u qaadataa jiradaada wa min xayaatika limowtika noloshaadana geerida u qaado inta aada nooshahay yacni geeri uga faa-iideyso yacni mar haddaad dhimato wax dambe ma haysid camalkaagii waa xirmay mar haddii aada xanuunsatana awood aada camal iyo daaco ku samaysid ma helaysid inta aada caafimaadka qabto dadaal oo daacada rabbi ku dadaal mar walbana waa arkaynaa janaaso un baan dukanaynaa dad un baa marka adduunyadii kasii socdo un ayb qof markaa yacni adduunyada ay kasii hor muuqatay oo dhallinyaro ah mid yacni oday ah mid dhexdhexaada mid marka adduunye iyo dhaldhalaal iyo madaxtinimo ay ka hor muuqato oo marka intuusan gaarin dhintay meeqaa jirto kuwa yacni guryo intay iskor saareen ayagoon degin dhintay intaba marka adduunya waa ku goynaysaa hadday maalmo ku nuujiso ama sanado ay ku nuujiso waa ku jaraysaa waqtigeeduna lixdan ilaa toddobaatan nabigu saasuu yihi sal lla l slam acmaaru ummatii maa beyna sitiin ilaa sabciin ummadeyda cumrigeedu waa lixdan ilaa toddobaatan wa aqaluhum yajuusu dalika inta intaa gudbaysaa ma badna waa yar tahay yani haddaad intaas gudubtay macnaha waxay tahay waa dadka tirada yaroo intaas dhaafay baad ka mid tahay inta ka horeysaa dadka qaalibkoodu meelahaas waayo meelaha marka ay ku hoobanayaan ayb marka waqti gaaban unbaa la joogayaa hadhow marka calaacalku wax ma taraya sida aayaduhu ay tilmaamayaan maa maxaybaa akhnaa uu deeqay canhum iyaga xaggooda maa wixii kaanuu ay ahaayeen yumatacuuna in loogu raaxeeyo muxuu u taray mar haddii mawdkii yimaado wixii lagugu soo raaxeeyay waxba kuuma taraya waxaad ilaahay u baxsatay maahani maalkii aada xag alla u baxsatay ilmihii aada tarbiyadooda ku dadaasho kuusoo duceeyo kuwaas waa ku anfacayaan ayb wamaa ahlaknaa min qaryatin ilaa lahaa mundiruuna dikraa wamaa kunaa daalimiin wamaa ahlaknaa ma anan halaagin min qaryatin ay ahla qaryatin qaryo dadkeed ma anan halaagin ilaa lahaa xaal oo u sugnaaday un baan halaagnay mundiruuna kuwa digayo xaal ay usugnaadeen yacnii qaryo dadkeed maanan halaagin ilaa iyaga oo mundiriin iyo dad u digo iyagoo haysto un baanu halaagnay wey jumladan marka lahaa mundiruuna mubtadahan iyo khabarkan waa fii maxali nasbin waa la xaaleynana ayb marka wuxuu ka dhigan yahay wamaa ahlaknaa ma anan halaagin min qaryatin ay ahla qaryatin qarya dadkeed ma anan halaagin ilaa marka aan halaagayna lahaa xaal oo usugnaaday baan halaagnay mundiruuna kuwa u digo iyagoo yacni usugnaaday rusul baan usoo dirnay rusushaa marka maxaa loo soo diray dikraa tadkiratan liajli tadkiratin yacni xusuusin darteed ayaanu yacni aan ayaa ayaanu ugu yeelnay kuwaa u digayo wamaa kunnaa ma aanan ahayn daalimiina kuwa dulmi falayo oo dadka iska ciqaabayo iyagoon u digin ee dadkani marka rusushan lasoo diraya suuraddu ay ka warantay qasasul ambiyaa-dan laga warramay nebiyullaahi nuux iyo qisadii nebiyullaahi muusa iyo rusushii kale kulligood waxaan usoo diraynaa inaanan dadka dulminin waay nacam qofkii yacni isagoon xujadii ku oogmin ilaahay ma iska ciqaabaya nacam rusul baa loo soo diraya xujada markay ku ooganto ee uu isagu maag iyo kas oo uga tagaya halkaas baa lagu ciqaabaya rusulan mubashiriina wamundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul saan ilaahay marmarsiyo loogu helin ma jecla ilaahay qof marmarsiyo haystaa kama tegaayo ilaahay nacam marmarsiyadii waa laga baabi-inayaa rasuul baa loo soo dirayaa kitaab baa loo keenay dad diintii u sheegaa loo keenayaa wahaakadaa sidaas dadkana waxaa la rabaa inay uga daydaan arrintaas oo qofkii isagoon loo digin ama digniin aan soo gaarin in wax lagu xukumaa ama yacni ciqaab dusha loo saaraa sax maaha nacam qofkani horta ha loo digo caqligana saasuu keenaa nacam oo qolooyinkan qaanuuniyiinta laftooda aanba muslimiinta ahayna gaalada kuwa ah gaalada laftooda waxay sameeyaan qaanuunka qofka markaa intay u sheegaan oo yacni markaasi qofka ama iqraar ka same ayay ku sameeyaan oo waa ku iqraar siiyaan ama qaanuunkii bay u sheegaan mararka qaar waxay leeyihin war waxaan ma ogeyn mase ma ogeyn haddii marka uunan ogeyn ma ogeyn uu yihaha waxaa laga yaabaa in loo digo loo sheego orad iska tag la dhaho mar labaadka marka waa ciqaabaya iyagii marka waxay u fahmeen cadaalad inay sidaas tahay waana gaalo nacam u fiirso dadkan marka yacnii diinkiina allah subxaanahu watacaala oo dadka hadduu ciqaaban cid ku qabsanaysa aan jirin oo ile dadka allah isaa iska lehe ayaa aan dadka ciqaabaynin ilaa xujada uu ku oogo dad badanna marka qofkani ama jaahil ha ahaado ama yownan ahaanin wax naga galay male bay leeyihin marka cuquubadii iyo cuquubo markaan leeyahay xukminta la xukminaayo cuquubo waayo qofka nacam oo ama la dhahayo waa gaal ama la dhahayo waa mubtadic xukunkaa la saarayo laftiisa waxaa weeyaan waa cuquubo marka qofka xukunkii iyo cuquubadiisii waqtiga uu ku laasimayaa waxa ay tahay marka yacni marmarsiyadii dhammaanteed laga gooyo si uun markaa xujadaasi qofkani marka waxaa la rabaa in risaaladii lasoo gaarsiiyo oo markaa yacni xukunkii markaa loo la loo caddeeyo loo bayaaniyo sidii qof caalima inuu ufahmaa shardi ma aha isaga hadduu ka jeesto inuu fahmo uunan rabin cudurdaar yeelan maayo markaa dabcan dikraa ay tadkiratan waanin darte waana darteed baan saa u yeelnay marka dikraada mafcuulu lahu waaye ayay ku nasbisan tahay ama inaad khabar limubtadain maxduuf aada uga dhigto aada tiraahdid al-indaaru digitaanku dikraa waaye waa waano digitaanku waa waano saa inaad dhahdo wamaa kunaa ma aanan ahayn daalimiina kuwa wax dulminaya ma aanan ahayn wamaa tanazalat bihi shayaaiinu qur-aankii baa weli marka sifa tilmaamihiisii lagu jiraa marka alla wuxuu leeyahy wamaa tanazalat maynan la soo degin bihi bilqur'aani qur-aankani ashayaaiinu lama soo degin shayaaiin qur-aankani shayaadiin lama soo degin wamaa yenbagii mana u habboona lahum iyaga yacni kuma dhacaan wamaa yastatiicuuna mana awoodayaan sidaasi oo samada waa laga xiranayaayo inay wax kasoo maqlaan ma awoodayaan ilaa un wax ilaahay ugu talagalay dadka in lagu imtixaano oo hal hal shay oo markaa yacni soo fakanayo oo inta qaarna lagu dhufto intaan marka uunan ku dhicin ka hor hadalkii ka ka hooseeyo shaydaanka ka hooseeya uu u gudbinayo ilaa markaa sidaas ay keenaan oo sagaashan iyo sagaal been markaa ay ku daraan inahum iyagu can isamci inahum shayaadiintu can isamci maqalka xaggiisa lamaczuuluuna kuwa laga dheereeyey waa laga fogeeyey maqalka ayb marka allah wuxuu leeyay wamaa tanazalat maynan la soo degin bihi bilqur'aani qur-aankani ashayaadiinu lama soo degin hadal shaydaan ma aha ayb hadalkani marka hadal shaydaan hadal shaydaan been iyo waxaan laga weyneynin iyo iyo dulmi iyo ayaan laga weyneynin qur-aankana been iyo dulmi iyo waxaas oo dhan ma laha bal cilmi buu ku dhisan yahay gaaladana marka qaarkoodna waa ninkii waa kii yidhi qur-aankan ku tilmaamay aayado shaydaan oo ku sheegay ninkii markaa yacni murtadka ahaay salmaan rushdi wuxuu ku sheegay marka aayadaha qur-aankii aayado shaydaan oo ku sheegay marka gaaladii kalena marka waa buunbuuniyeen oo markaa yacnii xornimo iyay siiyeen waana yacni buuggaasna in meel walba lagu nashriyay u ogolaadeen ilaa wixii uun cabsaday ama uu dhib idiin keenaa kuwa ka baqay un maahane waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan waa kalaam shaydaan xaqiiqduna marka qur-aanku maahan aayado shaydaan caqli ee sharci qur-aankii isagana waa isfasirayaayo waa keenaya caqliguna waa kutusayaa saas inuunan shaydaan xaggiis marnaba ka imaanin leanna culumtan maa shaydaan xaggiis ka imaan karta oo bani aadamkii qaarkiis ay cajsi gelisayba inuu wax ka ogaado xataa wamaa tanazalat maynan la soo degin bihi bilqur'aani qur-aankii ashayaadiinu lama soo degin wamaa yanbagii umana habboona lahum iyaga shayaadiin uma habboona inay qur-aankan oo kaleba la imaadaan ama la soo degaan wamaa yastadiicuuna mana karayaanoo ma awoodayaan inahum iyagu can isamci maqlidda xaggeeda lamaczuuluuna kuwa laga fogeeyey waay falaa tadcuuha caabudin maca allaahi alla maciisa ilaahan macbuud macbuudka oo aakhara kale caabudin fatakuuna aada ahaato markaa adiga min almucadabiina kuwa la cadaabo aada ahaato macbuud kale yani ha caabudin allah maahani haddaad caabuddo waxaad ahaanaysaa kuwa la cadaabo marka dee nebigu ma caabudayo laakiin dadkaa lagu quusinaya marka innagaa naloogu waa yani yaa nalagu naloogu wax naloogu sheegaya ayb isaga marka ilaahay baa cismo ka siiyey oo arrintaa ka dhowray ayb marka shirkigu khatartiisuu kutusaya xataa haddii ambiyada la yidhi ilaahay keyrkii ha caabudin fataku haddaad caabuddo fatakuuna min almucadabiina aada ahaato lain ashragta layaxbaطana camaluka walatakuunana min alkhaasiriin walow ashrakuu laxabita canhum ma kanuu yacmaluun iyagii haddii sidan la leeyahay haddii hadda qof uu yidhaah ka waran waa maxay mar walba shirkigan iyo tawxiidkan la sheegayo annaga muslimiinaan banahayn adeerow maxaan lagugu sheegaynin nebigii baa la leeyahay falaa tadcu maca allaahi ilaahan aakhara fatakuuna min almucadabiin adiga nebigii miyaad ka khayr badan tahay na isagii ilaahay dhowray baa sidaa lagu dhahayaa adiga xaggee joogtaa marka adiga yaa ku dhowrayn marka haddii shirki lagaaga digo adigu shirkiga ka dhowrso wax fiican waay waxa laguu sheegay laakiin dadka shayaadiinta oo shayaadiinu linsiga ah oo dhahaya haddaad maqashaan shirki la sheegaayo kabahaaga hore u qaado meeshaasi khayr kama soo socdo ayuu leeyahay yani kuwaani maxay shirki mar walba u sheegaan maxay mar walba tawxiid u sheegaan ee qur-aanku muxuu mar walba tawxiid u sheegaa isagan marka qur-aankani yaa la rabaa inuu ka faa-iideysto dadka rumaysan kuwaas marka adigii bay markaa yacni kulu goynayaan meel xun bayna hadhow kugu furayaan iska ilaali falaa tadcuu ha caabudin maca allaahi ilaahay maciisa la jirkiisa ilaahan macbuud macbuudka oo aakhara kale fatakuuna markaa aada ahaato min almucadabiina kuwa la cadaabo aada ka mid ahaato waandir dig cashiirataka qaraabadaada u dig alaqrabiina qaraabada oo alaqrabiina dhowaanshiyaha badanoo aada kugu dhow u dig kuwaas qaraabadaadii marka soke u dig oo u sheeg xaqan lagula soo diray aayaddan markay nebiga kusoo degtay de facama wakhasa xadiidku wuxuu leeyahay nebigu waa caam yeelay waana khaas yeelay oo marka hore wuxuu yihi quraysh oo dhan buu u wacay lafii hoosoo u wacay yaa bani haashim yaa bani cabdimanaaf buu yihi ree yaa bani haashim buu haddana yidhi haddana marka ilaa uu soo gaarsiiyey yaa safiyata camata rasuulillaahi nebiga eedadiis buu keenay cabaas buu kee ayuu sheegay faatima uu sheegay ilaa gabadhiisa dad ugu dhaweedo isaga jirkiisa kasoo go-day ayaa ilaa uu yidhi yaa faatima saliinii min maali maa shi'ti faatima maalkayga waxaa rabta iga weydiiso nacam fa innii laa ugnii canki min allahi shay-an ana ilaahay agtiisa waxba kaaga tari maayo ana ilaahay agtiisa waxba kaagama taraayo iyo shafaacada nebiga maa isdiidaayana maya waxaa laga wadaa ilaahay agtiisa waxba kaagama taraayo hadduusan ilaahay i idmin waay shafaacada aniga aan shafeeci doono amar allay ku xiran tahay ee wax ilaahay gacantiisa ku jirana de aniga waxba kama qaadi kara taas nacam marka maadaama aniga aynan gacantayda ku jirin oo sidaan raba aanan ka yeeli karin war wax aan ilaahay aada ugu dhawaato ku dadaal oo adiga ilaahay caabud saasuu leeyahay marka hadalkaa macnihiisu marka sidaas waay markaasuu nabiga wuxuu yihi hayra ana lakum raximan saabulluhaa bibilaaliha aniga qaraabanimaad igu leedihiin qaraabadaas ayaan qoynayaa marka waxaan ka ilaalinayaa goynta qaraabanimaa igu leedihiin qaraabanimaan idinku xiriirinayaa laakiin aakhiro marka la tago wax aan anigu idiin tari kara ma laha ilaa inuu ilaahay idmo maahane ama aada tawxiid la timaadaan yani tawxiidka markaa ku dhimataana wax idiin tari karaa wey hadda marka ilaahay waxida wey ayb walidaalika aayaddan markii uu alimaamu alqurtubi uu sheegay tafsiirkiisa xadiidkanna uu sheegay ayuu wuxuu yihi wal aayatu aayadda daliilun waxay tusaysaa calaa ana alqurba dhowaanshaha fi lansaabi nasab layskugu dhawaado laa yanfacu waxba ma anfacayo maca albucdi fi lasbaabi yacnii in nasab layskugu dhawaadaa waxba tari mayso asbaabta haddii lagu kala fogaado asbaabta marka maxaa laga wadaa adiga sababka adiga iyo qofka kale idin idinka dhexeeyo marka nebiga innaga sababka aan nagala dhexeeyaa waa maxay waa inaan isaga rumayno oo aan yacni ilaahay waxidno isagana aan yacni wixii uu noola yimid inaan qaadano markaan alla rumayno oo rasuulkii rumayno oo aan isaga adeecno nebiga aan adeecno waxa alla xaggiisa kala yimid aan adeecno sabab ayaa nebiga anaga naga dhexaysa marka sababtaa waa maxay waa al-iimaan haddii marka sababtaa iimaanka la waayo tii nasabka laakiin la helo waxmay taraysaa marka maya leanna abulahab markii beriga nebiga oo hadalkan uu lahaa oo war sukaalayaayo oo dadka u digaayay nebiga sal lla ly slam abulahabna wuxuu lahaa tabban laka lihada jamactana war hoog ha kuu sugnaadee ma waxaanaad noo soo ururisay waa kii abulahab soo kasoo degtay tabat yadaa abi lahabin wa tab naar ayaa loogu goodiyey marka sabab ayuu waayey nasabow helay nasabkii waxba waa tari waayey markaa markuu leeyahay walaayatu daliilu calaa ana alqurba fi lansaabi laa yanfacu maca albucdi fi lasbaab ayuu yihi wadaliilun aaya xadiidku wuxuu daliil u yahay calaa jawaazi silati lmu'mini qofka mu'minka inuu xiriirin karo ay bannaan tahay alkaafira gaalka inuu xiriirin karo ayb iyo waxa uu yidhi wa irshaadihi inuu hanuunin karo wa nasiixatihi lahu iyo markaa yacnii inuu u naseexeeyo gaalkii marka inaad hadduu qaraabo iyo wax kuleeyahay amaba qaraabo iyounan kula ahaanin inaad u kheyr miirto waxa u dantaa u sheegto diintii ku waaniso inay wax fiican ay tahay leanna nebigu wuxuu yihi ina lakum raximan marka isagoo gaa iyagoo gaala ah buu leeyahay qaraabanimo waa leedihiin marka qaraabanimada inaan gooyo ma rabo waxbaan idiin sheegayaa marka qaraabanimada iyadada gaalnimada laguma waaye qaraabanimada laakiin sababka kale iimaanigaa lagu waayaa ayb meeshaana marka uu ka bixiyey macnahaas waqfid janaaxaka liman itabacaka min almu'miniin waqfid raarici janaaxaka garabkaaga liman u raarici itabacaka adiga ku raacay min almu'miniina xaalay mu'miniinta yihiin kuwaasi ayb mu'miniinta yacni u tawaaduc hoos iskugu dhig oo yacni u naxariiso fa in casawka hadday ku caasiyaan qaraabadaadii ay ku diidaan faqul waxaa tiraa inii aniga beri-un mid beri ah baan ahay fog mimaa kii xaggiisa ka fogo ka beri ah waxa tacmaluuna aada samaynaysaan sidaa ku dheh hadday ku caasiyaan baraa-a camalkooda ka qaado waxaan aada samaynaysaan iyo shirkigan aada isku qasaysaan anigu beri baan ka ahay sidaa ku dheh fa in casawka hadday ku caasiyaan oo qaraabadii iyo dadkii aada waxu sheegaysay hadday ku caasiyaan faqul dheh inii aniga beri-un baan ahay mid beri aho ka fog mimaa kii xaggiisa tacmaluuna aada samaynaysaan wa tawakal markaa isku hallee oo tala saaro cala alcasiizi allaha addoommadiisa ka adag alraxiimi ee naxariis naxariista badan ee addoomihiisa u naxariisto tala saaro alladii allihii korkiisa tala saaro isku halley yaraaka ku arkayo xiina marka ta goorta taquumu aada istaagaysid marka aada salaada isu taagaysid allaha kuu jeedo wa taqallubaka gadgadoonkaaga allaha arkayo fi saajidiina kuwa sujuudsan aada ka mid tahay marka aad yacni adoo kuwa sujuudsan ka mid oo rukuucayo sujuudayana allaha ku arkayo gadgado rukuucdii sujuuddii gadgadoonkaa allaha arkayo tafsiir waa saas tafsiirka labaad wuxuu leeyahay wataqallubaka gadgadoonkaaga fi saajidiina kuwa sujuudsan indhahaagu ay arkayaan wey marka leanna nebigu markuu sii jeedo markuu salaada ku jiro gadaashiisa wuxuu ka arki jiray sida uu hortiisa wax uga arkaayo kale marka markan aad arkaysa dadka kaa dambeeyo oo indhahaaga aada ku arkaysana allaha ku arkayo tala saaro labadaa macnaa ku yihi watawakal tala saaro cala alcasiizi allaha addoommadiisa ka adaga raxiimi naxariista badan alladii allihii tala saara yaraaka ku arkayo xiina goortii taquumu aada istaagaysid wa taqallubaka gadgadoonkaagana arkaya fi saajidiina aad tahay kuwa sujuudaya macooda innahu alla isagu huwa isagu asamiicu alla maqlid badan waayo oo dadka waxay kuleeyihiin buu maqlayaa alcaliimu ogaal badan hal unabi-ukum calaa man tanazalu shayaaiin qur-aankan waxaa laga beryeelay shayaaiin inay la soo degtay halkan marka waxaa laleeyahay shayaaiintu yay kusoo degaan ma taqaanaa hal unabi-ukum ma idinku warama ma idiin warama ma idiin sheegaa calaa man duulka yacni calaa man hal unabi-ukum ma idiin waramaa calaa man duul korkood tanazalu ay kusoo degayso ashayaaiinu shayaaiintu kuway kusoo degayso ma idinku waramaa hal unabi-ukum man tatanazalu calayhim shayaaiinu kuwa ay shayaaiintu yacni korkooda kusoo degayaan ma idinku waramayo ma idiin sheegaa tanazalu way soo degaysaa shayaaiintu calaa kulli affaakin mid walbo been abuurasho badan korkiisay kusoo degtaa ahiimin oo dembi badan waa kuwa kitaab gaabloowyaalka ee faalloowyaalka ah ee wax faaliye iyo kuwaasay kusoo degaan shayaadiinta kuwaasay shayaadiintu saaxiibo leeyihiin booranaha iyo mingiska iyo waxaa tumo ee qeybkan ka waramaynaa dhahaya wax fiirfiiriyo kuwa noocaasay kusoo degaane ee rasuul ilaahay runlow ka dhigay shayaadiin kuma soo degto isaga hal unabi-ukum ma idinku waramaa calaa man korkooda kuwa dushooda ay tanazalu kusoo degayso ashayaadiinu shayaadiintu ay kusoo degayaan tanazalu shayaadiintii way kusoo degayaan calaa kulli afaakin mid walboo been abuurasho badan ahiimin dembi badan markay kusoo degaan maxay sameynayaan yulquuna way ridayaan shayaadiintu assamca shaygii la maqlay almasmuuca shaygii kor laga soo maqlay waa la xidigaa lagu rajmiyaa baan dhahnay laakiin mararka qaar waxyaabo yaryar oo soo fakfakanaya ayay maqlayaan imtixaan dartiis yulquuna way ridayaan assamca almasmuuca shayga la maqlo ayay ridaan yay ku ridaan marka kuwaa awliyadooda wa akharuhum badankoodna kaadibuuna beenaalayaal waay kuwaa badankooda washucaraau kuwa gabyana yatabicuhum waxaa raaco alghaawuuna kuwa dhunsan ayaa kuwaasi raaco shucarada marka dadka dhunsani haddii ay raacaan shicirku inuunan fiicnayn soo kama soo baxaysa marka meeshaas waa saas laakiin sida taxqiiqu ku jiraa waxay tahay gabaygu ama shicirku waa kalaam imaamu shaafici wuxuu yihi ashicru kalaamun gabaygu waa kalaam faxasanuhu xasanun waqabiixuhu qabiixun kiisa fiicanna waa fiican yahay kiisa xunna waa xun yahay meeshaad gabayga u adeegsato unbaa marka ayuu ku xiran yahay walidaalika xasaanu bnu haabit gabaygiisa meel fiican uu u adeegsaday mimbaruu nebiga u samey jiray kor ayuu dhihi jiray mimbarkan ee markaa yacnii gaalada diinta ka difaac markaasuu gabyi jiray wuxuuna nebigu sheegi jiray jibriil inuu ayidayo yacni xoojinayo jibriil ayaa ku taageerayo dhihi jiray xasaan marka gabayaayaalkii nebigu ka mid ahaa sala alla l slam marka gabayga wanaagsani waa wanaagsan yahay kan xunna waa xun yahay laakiin dadka gabyaa aqlabkoodu waxay u badan yihiin been iyo wax inay inta iska suureeyaan ayay u badan yihiin macnahaasay marka aayaduhu cabirayaan aakhirkana marka dadka wanaagsani waa laga soo istitnoon doonaa oo waa laga soo reebi doonaa xadiidka nabiga sal ll ly slam wuxuu ahaa la an yamla-a jawfu axadikum midkiin inuu buuxsamo uurkiisa inuu buuxsamo shicran gabay uu ka buuxsamo xataa yariya ilaa uu yacnii midkiin yacni gabay inuu calooshiisi ka buuxsamo in calooshiisa cafan calooshiisa in laga buuxiyo qayxan yani midkiin uurkiisa in malax laga buuxiyo ilaa ay malaxdu kasoo bararto oo ay yacni kasoo taagan tahay sidaas ayaa uga khayr badan in shicir ama gabay uurkiisa lagu shubo yani malaxdaas in uurkiisa malax laga buuxiyaa ka khayr badan gabay in laga buuxiyo xadiidkaa marka wuxuu tilmaamayaa qofka gabaygu uu ka qaalib noqdo oo diintii iyo uga tago ama waxyaaba xun ku sameeyo kaasa un laga hadlayaa qof wanaagsan ma ma ah washucaraau kuwa gabiyo yatabicuhum waxaa raaco iyaga alqaawuuna kuwa dhunsan kuwa dhunsan keliya hadday raacaan iyaguna inta badan waa dhunsan yihiin alam tara miyaadan arkaynin anahum iyagu yahiimuuna inay dabaalanayaan fii kulli waadin waadi kastoo hadal ah shay kasta iyo nooc kasta oo hadal ah inay dabaalanayaan miyaadan arkaynin wax kasta waa ka hadlaan waa ninka gabyaaga ah marka fii kulli waadin yahiimuunadan marka fii kulli waadin min alkalaami waa marka hadalka baab aysan ka hadlaynin male wax walbaa iska dhexgalayaan wa anahum iyagu yaquuluuna waxay dhahayaan maa waxa laa yafcaluuna aynan samayneynin waxaynan samayneyninna waa sheegaan waa is ammaanayaan waxa ay dhex dabaalanayaanna waxaa ugu badan markay hujuumayaan shicirka hijaaga la yidhaha qabiilo dhan iyo ummad dhan ayuu hujuumayaa wuxuu ka reebaya malina xadiidkii nabigana wuxuu ahaa ina afra alfira ama ina min afra alfira been midda ugu darani an yahjuwa rajulu lqabiilata biasriha ninku inuu qabiilo dhan ou hujuumo kulligood waxba uusa ka reebin reer hebel saas waaye iyo reer hebel saas waaye inuu du cayda saa uu dusha ugu tuuro korkooda oo waxna uusan ka reebin ama kuwa uun markaa wixii dulmi keliya uunan sheegayna qabiilada dhan oo markaa yacni uu caynaya marka gabayaduna inta badan waxaasaa lagu caaya qabaa-ilkaa lagu caayaa marka qabiilka markuu ku caynayana wuxuu ka reebaya male walidaalika xasaan markii la yidhi nasabka rasuulka see yeelaysaa waa adiga quraysh wax ka sheegaye waa ka bixinayaa buu yidhi isaga sida tinta cajiinka looga siibaan uga siibayaa yidhi aan uga saarayaan kuwa xunaan marka ku reebaya cayda iyo hujuumka de iyaga saas ma yeelayaan laakiin shucaradan hadda joogtaa saas uma badna ayb haddana ninkii un wixiisu wanaag u bataanu khayr baa loo rajeynayaa ayb wa anahum iyagu yaquuluuna waxay dhahayaan maa laa yafcaluuna waxaynan samayneynin culimada marka meeshan waxay uga hadlaan masale fiqi iska noqon karto ninka gabaygiisa dhexdiisa hadduu yidhaha waxaasaan sameeyey oo kanaan sameeyey gabaygii uu ku sheego waxaas uu qiranaya uu gabayga ku dhex qiranayana ay yihiin wax cuquubo ay ka waajibayso xad xadkaasi ma lagu oogayaa see la yeelaya fuqahada qaarkood waxay leeyihin maya lagu oogi maayo maxaa yeelay gabayga wax uu ku dhex sheego hada ilaahay baaba wuxuu leeyay wa anahum yaquuluuna maa laa yafcaluuna waxaani marka inuu faan iskaga dhahaya ama dad ku ceebeynaya laga yaabaa inanba runka ahayn hadhow marka haddii uu yiraa lasoo qabto war waxaan anigu ma sameynina gabayga unbaan isaga quruxsanayay maya adaa qiratay waa lagu yeelayaa ma la dhahayo saas leanna shanigoodaaba noocan ah masaladana way uga hadlaan qaarkoodna waxay leeyiin maya ee hadduu isagu qirtay maskaxdiisana ay joogtay waa iqraarkaas waa la ictibaarinaa sheekh maxamed ilamiin ashinqiiti wuxuu leeyahay isaga markaa inaan la fiirinaynin baa muuqanayso sababtoo ah alxuduudu tudra'u bishubuhaat ila aladiina wa anahum iyagu yaquuluuna waxay dhahayaan maa waxa laa yafcaluuna aynan samayneynin ila aladiina kuwii maahane aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha suusuuban kuwa waa laga reebay oo gabaygoodu wax fiican waaye wadakaruu xusay allaha alla xusay kahiiran in badan ilaahay xusayoo gabaygooda ilaahay ku xusay wantasaruu gargaarsaday min bacdi maa kolkii ka gadaalay dulimuu la dulmiyey markii la dulmiyey kadibna gargaarsaday oo waa maxay gabaygooda diintay ku difaacayaan w gabayga marka kii iska cantarabaqashka waaba ka hadalnayoo oo isaga ahaa qabiil cayska iyo waxaa waa ka hadalnay noocyo kale oo iyagana waxaa jira gabayo kale oo iraa iyo kabadbadis intuu ku jiro sifaad ilaahay lahaa nebiga iyo la siinayo qasaa-idka noocaas oo kale ah nebiga isagoo noolowba diiday taas waa iska diiday qasaa-idkaasi marka in la qaado ama yacnii la la sheegaa ama laga dhigaa nabi ammaan sax a qalad waay nebiga in la ammaano waa bannaan tahay waana loo ogol yahay nacam laakiin waxa aada ku ammaanayso yaynan noqonin wax ilaahay ka caraysiiyo wixii ilaahay lahaa haddaad siiso khatar waay nacam maalan marka gabayada qaar saaxibulburda oo kale wuxuu yidhi dacmad dacathu nasaara fii nabiyihim waxkum bimaa shi'ta madxan fiihi waxtakim wixii ay nasaaradu nebigooda yidhaahdeen iskaga tag yacnii nebi maxamed ibnullaahi waay ha dhihin laakiin wax wixii ka soo haray sidaa doonto isaga ammaan waa furan tahay waa sii wadayo wuxuu yidhi fa ina min juudika dunyaa wadarataha wa min culuumika cilma allawxi waalqalami cilmigaaga wax kamida bacdi cilmika waa cilmiga qalinka iyo looxulmaxfuudka looxulmaxfuudka waxa ku yaala miyuu nebiga ogaa waa yaabe maya maxaa yeelay suuratu nuur meel dheer bayaanan tegin suuratu nuur waxaan kusoo marnay xaaskiisaa la qadfay nebiga sala allahu calayhi wasalam soo ma ahayn caa-isha xaaskiisii baa la qadfay markaasuu cali bou la tashanayaa usaamow la tashanayaa iyadiiba wuxuu leeyay haddaad dembi gashay iska qiro ilaahay u towbadkeen ayuu dhahayaa marka waxaa ka muuqatay inuusan ogeyn soo maaha ilaa waxyiga uu soo dego waxyi lagu ogeysiiyo laba nin baa u imaanayso garbay u keensanayaan wuxuu leeyahy nebiga hadalkiinaan maqlayaa aniga ninkii xujada tootoosiyo inaan uxukumaa laga yaabaa xaqaasina uusa isagu lahayn ninkaan uxukumo dhuxul naareedaan uxukumay ogow looxulmaxfuudka hadduu og yahay soo ma dhahaayo ninka beenta sheegaayo war orad baxadaa been sheegaya soo ma dhaha ma dhihi lahay xaaskiisii markaas aada loo aflagaadeeyey loo qadfay waxaa ku filnayd inuu yidhaahdo maya mana aynan saa ma aynan yeelin hadalka nebigana qof kasta waa rumaysa lahay intaasayna ku dhammaa lahayd laakiin maya isagii marka wuxuu yidhi cilmigaaga wax kamida waaba cilmiga looxulmaxfuudka iyo qalinka waxa uu qoray waa nebigu laa tudruunii kamaa adrat inasaara bna maryam aniga haygu xadgudbinin uu yidhi ammaanta intaad ila dhaaftaan tilmaan alle leeyahay haysiininina meel kale waa ka darayo wuxuu yidhi qur-aanka nebiga mucjizada looga dhigay iyo nebiga maba isku dhigmaan buu leeyahay oo nebigaa qadarkiisu weyn yahay qur-aanka hadda maxaan dhahayna kalaamullaahi waay soo maha yaa fadli badan nebiga iyo qur-aanka qur-aankaa fadli badan lianna qur-aanku sifo ilaahay waay waa kalaamullaahi waay nebiguna waa makhluuq khalqigu u fadli badan yahay nebiga qur-aankuna de makhluuqa ma ku jira isaga meeshaasuu marka wuxuu yihi low naasabat qadrahu aayaatuhu cidaman axya smuhu xiina yudcaa daarisa rimami haddii ay isu dhigmi lahaayeen buu yihi maba isku dhigmaanee nebiga iyo mucjizadii la siiyey haddii magaciisa la sheego lafaha baaliyoobaa soo kici lahay lafihii mar hore dhintay ayaa soo kici lahaa buu ee mucjizaadka nebigana qur-aankaa ka mid a nimankii fasiray qaarkood waxay yidhaahdeen ishkaalkaasi see looga baxaa waxay yidhaahdeen qur-aanku waa labay dhaheen nacam qur-aan ilaahay ku jira nafsadiisa oo aan la maqlin oon soo bixin iyo midkaan dadka ay maqlayaan oo musxafka ku qoran midkaan musxafka ku qoran waa makhluuq nebigaana kaas ka khayr badan laba qur-aanaa jirta iyadana diin cusub waay nacam laba qur-aanaa jirta waa wax cusub waay nacam hal qur-aana ummaddu hal qur-aanay og tahay waana kan musxafka noogu yaallay ogaada nacam dhaamaadkaasaa markay yaallo waxaa kaloo nebigu isagoo nool uu yidhi ammaanta noocaasa waa waa iska celiyeyba nebiga sala ll ly slam oo gabar baa waxay tihi xadiis bukhaari ku sugan rasuul allow nadaran ku galay haddii ilaahay kusoo nabad celiyo korkaaga inaan geeraar ka tiriyo markaasuu nebigu yidhi nadarkaaga oofi waayahay siday u wadayay u geeraaraysay markii dambe waxay ku dartay wa fiinaa nabiyun yaclamu maa fii qadin annaga waxaa naga mida nebi berri waxa dhacayo og markaasuu nebiga yidhi daci haadaa war kan iska dhaaf uu yidhi quulii maa kunti taquuliin wixii hore dheh kan iska dhaaf uu yidhi xadiidkaana wuxuu daliil u yahay dadka nebiga ammaanaa kulligood inaysan wada fiicnayn ammaan kasta oo nebiga lagu ammaanana haddaan miisaan sharciya la saarin waa sax ma la dhihi karo dadaa waxay ku leeyihin oo nebiga maaba ammaantiisaba gaari kartaa adiga wuxuu rabaa marka inuu yidhaha wax kastoo la dhaho waa sax maadaama aadan gaari karin marka isagoo nool ayuu nebigu iska diiday hadda waxaasna waqtiyadooda iyo waxaan filayaa inay dhow yihiinba nacam waxaad maqli doontaa iscaa- waxaad arki doontaan wax aynan ummaddiina la seexo karin dadkii jiranaa aynan la joogi karin guryaha kala joogi karin oo waxa lagu jeedana dadka akrinaya aynan fahmaynin ayaad maqlaysaa marka iyo wadaado markaad dhahayaan waa fiican yahay oo nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa maxabadii nebiga waayay ku leeyihiin mana lagu kara maxabada nebiga dariiqiisa qaad laguma karo sunnadii nebiga lagu arki maayo calaa kullin marka ammaantaa iyadana marka halkani wadakarullaaha kahiiran iyadana marka yacni de wixii aan dikri ilaahayba ahayne alla meelka dhac u ah waa dembi iyada ila aladiina kuwii maahane aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha susuuban wadakaruu xusay allaha alla kahiiran in badan xusay wantasaruu gargaarsaday min bacdi maa markii ka gadaale dulimuu la dulmiyey gargaarsaday oo gabaygooda diinta ugu nusreeyey wasayaclamu aladiina kuwii way ogaan doonaan dalamuu dulmiga falay aya munqalabin makaanu gadoonkii oo yanqalibuuna ay u gadoomi doonaan yacni meesha ay u noqon doonaan bay ogaan doonaan way ayadaasina waa mafcuul muqadam aho yanqalibuunada caamilkiisu ou yahay ee wasayaclamuda ma aha lianna ayadana waxaa loo soo hormariyay sadaaratu lkalaam bay leedahay wasayaclamu aladiina kuwii way ogaan doonaan dalamuu dulmiga falay aya munqalabin makaanu noqosho iyo makaanu gadoomitii oo yanqalibuuna ay u noqon doonaan oy u gadoomi doonaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed